magacaygu waxa weeyaan injineer cabdiwahaab xuseen muumin ahna iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada gobolka awdal baryahanba haashimow sidaan la socotaan miidiyaha waxaan ku guda jirnay xeebaha ayaan soo maraynay annagoo u ku wargelaynay xaaladda isbedelka cimilada ay ku yeelatay sagal dabadeed ilaalinta duurjoogta iyo duruufaha ay ku sugan tahay ama dhinac biyaha ha ahaato dhinaca baadka iyo dhulka magaaloobaya ha noqoto ama isma ama ka ganacsi sharci darro ha noqoto amaba in la in la dilo oo la cuno ha noqotee runtii kiisaskan ku soo marnay ee soo aragnay ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa ilaa libaaxley baan soo marnay saad arkayseen marka waxaa jirta dadkii beeralayda dad shaqaale ah noo ah khaasatan qolo duuba la yidhaahdo oo inooga yimiday dhinaca maxay ahayde koonfurta etoobiya moodaynba duurjoogta inay cidi leedahay oo habeenkii intay toosh ku qabtaan deedna wayna ugaadhsanayaan taas iyada waxaan uga kala hadalnay kule laamaha amniga dhulka aan soo marnay een ku aragnay imika waxaa ka mid ahayd meel daracasa la idhaahdo in habeenkii galanuugtu markay iminka beertiiba ka yar taabanaysaa ama ay daaqaysaa xilliyada abaaraha runtii waxaa dhacaysa inuu ninkii habeen dambe uu qori usoo qaato toogto qolada beeralaydana waxaan leenahay ugaadhu waxay ka mid tahay xoolaha waar qaybtaa duurjoogtii waxay ka mid tahay hantida qaranku leeyahay waxay ka mid tahay bilicda wadanka waxay ka mid tahay khayraadka dalka waxay ka mid tahay dalxiiska dalka waxay ka mid tahay waa asad uu qaranku leeyahay runtii waxaan leenahay markaa hal wasaaradii ma ilaalin karto aynu wada ilaalinno dadka qaarkii ayaa waxaa la sheegayaa in ay ugaadhsanayaan duurjoogta la yidhaahdo harimacadka taas maxay idinka qabataan
runtii haashimo waad mahadsan tahay waa run maxay ahayde harimacadka waxaa ka mid yahay nuuc ka mida maxay duurjoogta waana nuuca loogu jecel yahay amaba laga ganalaga ganacsado waa xuduudaha dhexdeeda ayuu ugu badan yahay labada dowlad deegaanka iyo saad sheegtay gobolkan awdal xuduudiisu aada u dheertahay ilaa ilaa ilaa xariirad markaa runtii wasaarad ahaan anagu waan ka wada shaqaynaa runtii waanan de waxaan aada uga wada shaqaynaa dowlad deegaanka shirar baa jira runtii waxaan hay-adda iyaduna waxaa dadaal badan ku bixisay oo dhinac wax weyna la qabatay wacyigelinta xuduudaha labada dhan hay-adda c c f gt conservation fund oo runtii xil weyn iska saarto harimacadkon ka shaqaysa runtii iminka waxaa ku jiray shirar aan ku galnay jigjiga berdhaweyd laba bilood ka hor dadka xoolo dhaqatada ee ku nool meelaha kaymaha dib loogu soo celiyey waxay sheegayaan in harimacadku uu ka cunayo xoolihii ma maqasheen idinku ka wasaarad ahaan in harimacadku kuwa adhiileydaa uu ka cunayo xoolaha runtii toddobaadkan ka horbayba ahayd meel aan aada booramada aan kaala hadlaya anaan aada uga dhaweyn aada hanan uga fogeyn degmada quljeed degmada tuuleera cusub oo la yidhahdo geedarayle oo halan ku taalla oo xuduudda saaran weliba ayaa waxaa dhacday inuu laba adhi ah ou ka cunay runtii sawiradii way la wadaageen waa jiraa uu joogaa ilaa buurahan silsilada golis si fiican buu ugu dhaqan yahay ilaa libaaxle ilaa iyo xariirad aada buu ugu dhaqan yahay ama magtiina sii qaar ku odhanayaan qaarna maxay ku odhanayaan de runtii waxay u arkayaan laba xayawaan oo runtii dee iyagoo is ugaadhsanaya runtii isaguna uu kasii daraya tiyada labaad waxaa aada iyo aada u fiican inay bulshadii iminka nala fahmayso oo markay aragto ama uu dhibaato ku sameeyo wasaaradda la soo xidhiidhaan haddii iminka seerayaasha loo horumariyo oo dhirtandhejin xidhan iyo biyaha iyo wax walba loo badiyo inta badan dhulka haymeedkaasuu iskaga noolaanayaae inuu ugaadhsadaan xayawaanka qaarkood inay is ugaadhsadaan way yaraanaysaa ayuu xoolaha cuno runtiina de v o a aada iyo aad baan u salaamaya waa mahadsanti kaasi wuxuu ahaa iskuduwaha deegaanka ee gobolka awdal injineer cabdiwahaab oo aanu ka wareysananay xaaladda duurjoogta iyo ilaalinta ugaadha oo muddooyinkan dambe ay soo kordhayso in dadka qaar ay dhibaataynayaan ugaadhsina ku haya haashim sheekh cumar good v o a boorama